Maamulka gobolka Banaadir ayaa amar ku saaray dhismooyinka dhaadheer ee laga dhisay degmooyinka ka hareeraysan eerboorka aadan cadde ee magaalada muqdisho amarkun iyo kooyi kureed markii maamulka u socabashahan jeedeen hay-adda duulista hawada soomaaliya iyo wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada dowlada soomaaliya marwe fardowse ismaan cigaal ya tilmaamtay in halis badan iyo kudhalada korto dhismooyinka dhadheer ee hakabadaday degmooyinka ka dhow garoonka diyaarado muqdisho runtii waa uga mahad celinaynaa gobolka banaadir oo uu hogaaminayo guddoomiye yuusuf madaale inuu ka soo jawaabay cabashadii noo maaragtay ka timid hay-adda duulista rayidka iyo wasaaradda gaadiidka oo runtii in muddo ah soo noqnoqonaysay sidaad ogtihiinba aeroboorka magaalada muqdisho magaalada dhexdeedu ku yaalaa xaafado ayaa ku hareeraysan mar walbana caqabad joogto ah ayaan kala kulannaa oo ka imaanayso dhinaca duulimaadyada diyaaradaha kuwa localka iyo kuwa internationalkaba inay maaragtay aada uga cabanayaan arintaas maaragtay oo caqabad ku ah soo degidda iyo kicidda diyaaradaha intaba waxaan marka xoojinaynaa xeerka uu gobolku soo saaray annagoo runtii wadatashi dheergelinay waxaana rajaynaynaa inuu xeerkaas dhaqan galo saddexda aag ee loo qeybiyey agagaarka garoonka intaas ku cad xeerka wax ka badan inaan laga dhisin ayaan rabnaa insha allah inta ka dhisanna sidii loo xakamayn lahaa loo tirakoobi lahaa loo hubin lahaa amnigooda iyo badqabkooda ayagana waxaan rabnaa insha allah in laga shaqeeyo oan iska kaashano gobolka afhayeenka gobolka banaadir iyo warbaahintan akhri warmurtiyata kuba heshiriyo niska kooyan guddoomiyaha gobolka banaadir iyo wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya laga bilaabo koo iyo tobanka bish sagaalaad laba kun labaatan iyo afar in aan laga dhisi karin xeendaabka ku cad naqshadda lifaaqa ee degmooyinka aan soo sheegnay waxaana loo kala qeybiyey saddex qeybood tree zones wuxuuna ka bilaabanayaa qaybta koowaad oo ah gudaha garoonka iyo xalane oo aan laga dhisi karin wax ka badan guri dabaq ah oo aan ka dheereen hal biyaano aagga waxaa xeendaabka gegiga diyaaradaha ee aadan cadde aagga labaad lagama dhisi karo guri dabaq ah oo ka dheer saddex biyaano g blas two aaggan waa xeendaabka leh baraha kontaroolada iyo dhagaxyada ee laga soo galo garoonka diyaaradaha aadan cadde ee loo yaqaano green zonka iyo qaybta saddexaad oo ah waddada via london ee degmada xamarweyne waddada koo iyo labaatanka oktoobar ee degmada waaberi waddada danwadaagta ee degmada wadajir waddada jaziira ee degmada wadajir iyo dharkenley oo ah red zone ciddii ku xadgudubta waxaa laga qaadi doonaa tallaabo sharciga waafaqsan in sida ugu dhaqsiyaha badan lagu tiro kooba loona sameeyo habraac gaar ah oo lagu xakamaynayo guryaha dhaadheer ee la calaamadeeyey si loola socdo badqabka garoonka diyaaradaha aadan cadda ee magaalada muqdisho looguna hortago amniga guud ee garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho horey wayba cabasho ka eedan dhismayaalka dhadheer lagu dhisow degmooyinka ka hareeraysan eerboorka muqdisho hanjeediyey shirkado diyaarado caalamiga ee isticmaalow garoonkaas